xuska maalinta dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa si weyn ma loogu qabtay magaalooyinka waaweyn iyo deegaanada kala duwan ee gobolada somalilan maalinta dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo sida culimmadu ay sheegeen ku beegan laba iyo tobanka bisha mawlid sannad kastana la xuso ayaa muuqanayay sannadkan qabanqaabo iyo diyaargarow sidii hore laga sii kordhiyey maqaamyada ama goobaha cibaadada oo keliya ta xuska laguma qabanin sanadkan waxaase si weyn uga muuqanayey tusaale ahaana magaalada hargeysa hoteelada waaweyn ee magaalada ku yaala ayaa lagu qabtay xuskan oo si weyn loo agaasimay waxaana xuska maalinta dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee ka qayb galay siyaasiyiin culimo awdiin iyo qayba bulshada kala duwan jawiga markii aan booqday mid ka mida goobaha lagu xuseeyey maalinta dhalashada nebi maxamed ayaa sidan ahaa marka aad eegtaba dadka ka qayb galay iyo culimmada kala duwan waxaa sidoo kale wehelinaya qaar ka mid a siyaasiyiinta caanka ah ee somalilan tusaale ahaan axmed yaasiin sheekh cali ayaan leh waa guddoomiye ku-xigeenkii golaha wakiilada ee kan ka horreeyey walaalayaal mucjiso waxaa nebi moxamed ugu filan calayhi salaatu wasalaam inuu akramu makhluuq illaahi yahay ashrafu khalq illaahi yahay khayru khalq illaahi yahay waad og tihiin walaalayaalo malaha dad siddeed bilyan ka badan baa dunida maanta ku nool dadkaasi laba bilyan wax u dhowaa muslim ah oo nebidnimadiisa ictiraafsan inta kaleba waa gaalo weliba cadow ku ah weliba cadow ku ah qofka cadowgiisuna wuxuu raadiyaa qofkaasi cilladda uu leeyahay walaalayaal nebigeenna moxamedi waa qofka qudha waa axadka qudha makhluuqa ilaahay abuuray ee la siin karo ee ku suntan inuu yahay insaanun kaamil insaanun kaamil waa bashar dhammaystiran maxaa u daliila basharka oo dhani wanaag kasta oo uu leeyahay waa in nusqaani la socoto cillad uu yeesho meel un laga ceebayn karo walaalayaal taariikhda kuma jirto horey looma soo helin haddana ma heli karaan mana heli doonaan hal ceeb ah oo ay nebi moxamed ku sheegeen cadowgiisa waa moxamed ceeb laawe ila innaga muxibbiintii baynu nahay muxibbiintiisii baynu nahay muslimkii raacay baynu nahay mu'miniintii rumaysa baynu nahay wanaaggiisaa ina deeqa hadda cadowgiisu muxuu wax inuu leeyahay u soo saari waayo ma soo saari karo dee maba leh ma leh ibliis baa ku cadowa shaydaan baa ku cadowa gaalaa ku cadowa ma soo saari karaan ammaanta nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee ay culimmadan kala duwan ee dhallinyarada waayeelka iyo qaybaha kala duwan isugu jira ay tirinayaan ayaa ah kuwo marba jawi gelaya madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa ka qayb galay mid ka mida munaasibadaha lagu qabtay magaalada hargeysa waxay noo tahay sharaf iyo farxad inaan maanta weynayno ama aan ka soo qayb galno xafladda lagu xusayo maalintii dhalashada nebigeenna suubanaa calayhi salaatu wasalaam wax ka sharaf badan ma jiro ama ka qiimo badan nebigii nebiyada ugu dambeeyey ee koonka ilaah u soo saaray ee sidaa culammadu sheegtay ilaahayna abuuray nagu amray uu yidhi aniga iyo malaa'igteeda waan ku sallinaa idinkuna ku salliya uu yidhi inaan weynayno inaan qadarinno inaan xusno waa waxa aad iyo aad waajib noogu ah waxa kaloo aad waajib noogu ah oo loo baahan yahay maalintaasi in meel kastoo la fadhiyo iyo meel kastoo la joogo lagaga sheekeeyo siirada nebiga lagaga sheekeeyo carruurta laga farxadgeliyo laga farxiyo
khadar maxamed cakule v o e hargeysa